magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro isku xilqaamay in bulshada ay ku dhiirageliyaan muhiimadda nabadu leedahay dhalinyarada ayaa inta badan taga goobaha waxbarashada iyo goobaha kale ay isugu yimaadaan dadka ka dhex muuqda bulshada si ay ugu dhiirageliyaan muhiimadda nabadu leedahay dhalinyarada isku xilqaamay ka shaqaynta nabadda ayaa ka warbixiyey muhiimadda nabadu ay leedahay iyo waxa ku dhaliyey in dadka ay nabadda ku wacyigeliyaan dhalinyarada waxbaratay dhan walba ay noqoto xasiloonida nabadda inay ka qayb qaadan karaan aaminsanahay tusaale ahaan oo kale waxay kaga qayb qaadan karaan ani ahaan haddii aan iska soo qaado maalinta haddii aan bulshada aan ku dhex jiro sida ugu wanaagsan ugu macquulsan haddii aan ugu adeego sidoo kale qof walbo aan qadariyo dariskayga haddii aan ka bilaabo sidoo kale wax walboo musuq maasuq keeni karan aan ka fogaado waxaan aaminsanahay in markaasi doorkeyga aan kasoo qaatay ama aan kaga qayb qaatay sidii xasilooni iyo nabad loo heli lahay mar walbana bulshada inay isku xirnaato dhalinyarada waxbaratayn sidoo kale ay isku xirnaato tusaale ahaan oo kale goobaha waxbarashadaoo kale haddii aanu ku suganahay waxyaabaha markaasi nabadgelyada keeni karoo kale inaan dadka aan u sheego kale sidoo kale wax nabadgeli la-aanta kale oo keena inaan u sheego si ay mar walba nafsadooda ay u anfacaan ama dadka ay la nool yihiin ama gobolka ha noqoto soo markaasi xasilooni oo hesho
doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin wanaagga waxaa ka mid ah inay dhalinyarada si wanaagsan u shaqeeyaan oo ay si wanaagsan bulshada ula tacaamulaan oo aysan sameynin waxyaalaha waxyaalaha dhibaatada u keeni karoo kale dadka kuwa xun wey ay jiraan oo dadka dhibaateeyo dhalinyarada waxbaratay doorka ka qaadan karaan waxaa kamid ah qof dhalinyaro horta waxbartay horta qof jaahil ma jiro laakiinse way kala tahay bahasho qof waxbartay oo ogyahay wax dhib u keeni karo tusaale haddo qof oo waxbartay oo ogyahay waa lasoo sheegay sababta ah meel ayuu tagay waxbuu bartay wixii wanaagii samaanta hor loo kala sheegay marka waa uu ogyahay waxyaalaha dhibku keeni kara waa uu ka ilaalinaya waxyaalaha wanaagsan ayuu dadku kula talinaya marka waxay dhalinyarada door weyn ay ka haystaan oo dadka waxbartay oo wanaag ay dadku kula taliyaan oo dadka ay wax wanaagsan u sheegaan wanaag ayay wadaan oo wanaaga ay wadaan inaysan kasii joojin aysan ka caajisin kooxda dhalinyarada ah ee si iskooda isugu xilqaamay wacyigelinta bulshada ayaa ujeedkoodu yahay in bulshada ay ku baraarujiyaan faa'iidada ay nabadu leedahay